sheekh cabdilcasiis axmed oo ka mid ahaa culummada soomaaliyeed ee caanka ah ayaa maalmihin lasoo dhaafay wuxuu ku howlanaa caddaynta iyo kahortaga fikirka xagjirnimada ee kooxda al-shabaab isagoo jimcihii shalayna khudbaddiisa masaajidka ku soo hadal qaaday kooxda al-shabaab ka hor inta aan la dilin dilkiisa ayaa waxaa cambaareeyey culummada soomaaliyeed cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka telefoonka muqdisho uu kula xidhiiray sheekh cali maxamuud cali wajiis oo saaxiib dhow ay ahaayeen sheikha ayaa sidan ugu dhacay waraysaga
marka hore inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun runtii waxa waaye sheekh cabdilcasiis axmed cirsi oo ahay sheekh caalima oo daaci ah khatiib oo imaam masjid dabaqayn degmada dharkeyle ku yaala shal galabtii casirkii bacdalcasr isagoo jaamacadda dushiyey horena khudbadii u akriyay baa la dilay oo nimankii khawaarijta ay dileen annaga culamada soomaaliyed haddaan nahay aad baan ugu tacsiinaynaa haddana rag badan oo ilaa toban gaaraya oo culummada ajillada oo ragga ugu soo sareeya oo sheekh bashiir axmed salaadihi ay ka mid yihiin iyo rag kaleeto aad u fara badan aan ku fadhinaa runtii suudaan qorana iyo kulligeen waan ka wada tacsiinaynaa runtii arrintaas saakina wiilkiisa ayaa ila soo xiriiray runtii aad murugaysan oo reerkii qoyska dhan waa dejinnay inay ilaahay daradii u sabraan waa iska maaragtay dad la dulmay oo aabbahood dardarre loo dilay marka haddee waxaa waaye muslimiinta oo dhan iyo culummada soomaaliyed oo dhan ayuu ka baxay sheekh cabdilcasiis axmed xursi insha allahu janno ayaan u rajaynaynaa waana waddo oo dad badan oo culumaa horey ay u mareen cizi iyo sharaf waxaan ahayna kama gaarin horey waa tii loo dilay sheekh cabdiqaadir nuur faarax waa tii loo dilay dr axmed xaaji cabdiraxmaan waa tii loo dilay sheekh maaragtay kashka waa tii loo dilay sheekh cumar cabdiqaadir waa tii loo dilay culamo badan oo wadaajilla ah oo aimatul masaajid khudaba ah ayaa khawaarijtaas gacantooda ku baxay hadda xataa waxaa loo sheegay magaalo ku taala maaragtay eriya camaara in nin sheekha iyo wiilkiisa ay ku dileen meesha la yidhaha andhehe maaragtay qaayb eriyadeeda marka maalin kasta ay dhiiggaas ka dawaashaan ayagoo hadde dad dhiigu agtooda xurmo ka leeya ma aha marka sheekh cabdilcasiis raxmatullaahi caleyh jannada ilaahina allah siiyo allahuna naxariisto annagana maaragtay wixii uga aadanay nin saasoo aad noogu qaaliyo wixii nooga aadanaya insha allah ka qaado doona haddii ilaha yidhahda isaga ehelkiisa iyo kulli
sheekh cali qof noocee ah ayuu ahaa allaha u naxariiste sheekh cabdulcasiis horta sheekh cabdilcasiis axmed xirsi wuxuu ahaa nin aan saaxiib ahayn muddo aad u dheer oo soddon iyo shan sano gaaraysa nin dacwada islaamka aad ugu soo cumriyey buu ahaa isagoo yar bilaabay nin aad wax u bartayna waa ahaayo runtii weliba aqoonta diiniga iyo tanbaadigaaba isla yaqiinay aada u sarreeya sheikhu marka juhdi badan ayuu runtii gelinaya dacwada laba isbuuc ka hor ayaan kulanay aniga khawaarijtan dhibaatada ay ku hayso dhiigga ay daadinayso muslimiinta ka daadinayso ayuu kitaab qiimo badan uu ka qoray culummada ajiladana waa ka mid ahay shirarka culimmada ee hore u qabsoomay oo nimankan fatwada sharciga looga soo saaray qadatada ah oo dhiigdaadayaasha ah oo diin bedelayaasha ah oo ummadda islaamka kadeeday oo nabigu nooga digay sala allahu caleyhi wasalam dhibaatadoodana culimmadii runtii kasoo saartay fadwada sharciga ayuu hadda kahor ka mid ahaa raxmatullaahi caleyhi marka sheekh cabdilcasiis axmed xirsi in taariikhda soomaaliya ee dacwada magac weyn kule ayuu ahaa sheekha muxuu ku howlanaa ama uu qabanayey maalmihii u dambeeyey ama ka hor inta aan la dilin sheikhu wuxuu ku howlanaa saddex arrimood marka hore hadda nin yani shaqaysta oo aqoon-yahana oo ka mid a maaragtay mas-uuliyiinta maaragtay dalka ee dadka u shaqeeya ka mid ahaa dadka aqoon-yahanka oo sarsare oo wasaaradda arrimaha gudaha maaragtay ka shaqeeya ayuu ahaa oo nin wuxuu ahaa mas-uula dhinaca labaadna nin daaciya oo mutamakina oo soddon iyo shan sano ka badan khibrad dacwale ayuu ahaa ta saddexaad juhdi dheeraad oo culummadu aysan runtii wada lahayn laakiin in yaroo ilaahay waafajiyey oo wuxuu lahaa haddana isagoo aan waardiye haysan oo waxba aan haysan gaara oo shacabku dhex jira inuu u istaagay afkaartaas qaldan ee takfiirka inuu la dagaalamo heer ay gaarsiisay inuu kitaab uu ka qoro heer ay gaarsiisay inuu si babliga masaajidka uga khudbeeyo oo ka radiyo marka taas ayuuna ku baxay laakiin alxamdulilahi waxa waaye waa shahiidulkelima waaye waa shahiidu kelimati alxaq sida ugu khayr badanna waa sidaas waxa waaye niman jaa'iriina oo oo ilaahay diintiisa gara maray buu xaqa ku baraarujiyey isaga ayaana maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala shahaado ku siiyey nabigaan ugu bishaareeyey sala allahu aleyh wasalam jannada oo yidhi duubaa liman qataluuhu oo qatalahum duubaa liman qatalahum oo qataluuhu waxaa jannadu u sugnaatay buri iyo liibaanteeda qofkii ayagu ay dilaan ama isagu iyaga dila marka dadkii ay dileen oo jannada nabigu ku bashaariyeen sheekh cabdicasiis u rajaynayna insha allah inuu ka mid noqdo hadii ilaahayda sheekh cabdicasiis wuxuu ku howlanaa caddaynta iyo ka hortaga ee fikirka xagjirka ee al-shabaab isagoo khudbooyin masaajidka ka jeedin jiray arrimahaasi ku saabsan sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa culummada ololaha ka hortaga al-shabaab ka wada muqdisho oo shirka ku yeelatay oo adiga xitaa aad ka mid ahayd bayaanna kasoo saaray arrinkaas marka dilkiisa muxuu idinku dhalin karaa oo haddii aad tihiin culummadii arrimahan ku howlanayd muxuu idinkaga dhigan yahay wallaahi adeer cabdiqaadir horta dhinac waxaynu tusinaysaa saddex arrimood unbaa saddex cashiraynu siinaysaa cashirka koowaad waxa waaye horta inaan alxamdulilaahi caddayntii xaqa aan caddaynayna ummadda u sheegaynay nimankan cadowga ah oo shalay dadka ugu qiimaha badan leh ee mujtamaca sida cali ibn abi daalib iyo sida usmaan ibn cafaan oo labadooda mid walba markii la dilaayo waa ay koonkan bani aadamku nool ninka ugu fadli badan buu ahaa xilligaas nin kasta markii la dilaayo sida cusmaan markii la dilaayo khawaarijtan oo kalaa dishay sheekh cabdicasiis dishay oo kalaa dishay waxayna u dilaayeen in uusan ku fikir ahayn afkaartaas qaldano iska dhaadhiciyeen oo jahliga ku dhisan inta badan iyo iyo riyaase ay raadinayaan iyo dadka inay argagixiyaan inay nafka raadiyaan maadaama si kaleeto ummadda aysan usoo dhexbixi karin oo sidaas ay xoog kula xukumaan diintana ay bedelaan oo ay maaragtay iyagu diin ay iska samaysteen oo axkaamta sharciga oo dhan ka baxsan marka xaqiiqada aan ka faa'iidaysanayna waxaa waaye marka hore inaan anagu xaq ku taaganna iyaguna ay baadil ku taagan yihiin inaan si camaliya baraatika ay noo tuseen maxaa yeelay jidkii un ay ku socdeen khawaarijtoona kuwaanuna ku socdaan oo dhiiggii muslimiinta waxa ugu qaalisanaaya inay banaysteen qodobka labaad oo ka faa'iidaysanayna waxaa waaye jabka ay jabeen nimankaasu iyo siday u fashilmeen mar hadday masaajida ilaahay ay ku soo aruureen dadkii culummada ahay ku dukanayay iyo jamaacadii ku dukanaysay taasna jabkoodii wasiinay soo dejinaysaan ka qaadanaynaa qodobka saddexaad waxaan ka qaadanaynaa inay waajib tahay in dadka ugu xurmad badnaay culummada iyo goobihii ugu xurmad badnaay masaajid ilaahay ah iyo maalmihii ugu xurmad badnaay oo ahay maalmaha jumcada iyo waxa lamida haddayba nimankii ay afcaashaas samaynayaan aad u qabiixada ah oo ay dadkii berbageeyada ah ay isa olaynayaan waxay sii adkaynaysaa baaqii madaxweyne xasan doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha qaranka soomaaliyeed uu ku baaqa nimankaas in la cirib tiro oo laga takhalluso oo maanta aan waxba loola kala harin inuu xaq yahay ay waajib tahay in la fuliyo maadaama weliwel amnigana uu yahay ugu dambaynna waxaa waaye soomaaliya badbaadadeeda jiritaankeeda iyo inay diin ahaan iyo dowlad ahaan noolaato waxay ka bilaabanaysaa maalinta qofka ugu dambeeyo khaarijiya ama uu tawba keeno dalkay dad kusoo biiro ama la dilo oo dhiiggiisa maaragta la daadiyo oo bari ammaana soomaaliya loo saaro maalintaasay bilaabanaysaa soomaaliya in dib loo yeegleelo kaasna dhegeystayaal waxa uu ahaa sheekh cali maxamuud cali wajiis oo ka mid a culummada soomaaliyeed oo u warramayey cabdiqaadir samakaaba